bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin khamiisa taariikhdu ay ku hastaysan tahay soddonka bisha julaay sannada labada kun shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan waxaa maanta wejigii labaad galay shirka new deal ee looga hadlaya arrimaha soomaaliya oo maalintii shalayaha ka furmay magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya waxaana shirkan ka qaybgalaya ilaa iyo soddon dowladoodoo ka mid ah iyo ururo kala duwan waxaana ergooyinka ka qaybgalaya tir ahaan ay gaarayaan boqoliyoabaatan ergo shirka ayaa ah mid diiradda lagu saaraya waxyaabaha ka qabsoomay heshiiskii new deal ee kal hore lagu siixixay magaalada copenhagen ee waddanka denmark ayadoo kan uu noqonayo wejiga labaad xilli ay ka maqan yihiin qaar ka mida maamul goboleedyada ka jira soomaaliya shirka ayaa la filayaa maanta gelinka dambe in lasoo gebagabeeyo waxaana shir guddoominaya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale ergeyga gaarka ee qaramada midoobay nicholas key madaxweynaha soomaaliya oo maalinnimadii shalay ahaa ka hadlay shirkaasi waxa uu sheegay inay si adag kaga xun yihiin ka maqnaashaha shirka maamulka somalilan waxa uuna tilmaamay inay filayaan inay gaari doonto waxyaabaha dowladdu ay ka soo gaaray heshiiskan ayna kaga faa'iidaysan doonaan qaab maalgashi ah deegaanada maamulka somalilan uu ka arrimiyo dhanka kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay arrimo kaloo dhowr ah oo ay ka mid yihiin waxyaabaha dowladda ay hiigsanayso
dabcan waa isku daynay intii suurtagal ahayday in aan in ay ka soo qayb galaan waad xusuusataa muxuu ahaay prime ministerka waa tegey wuxuu tegay meesha la yidhaahdo puntland wuxuu tegay meesha la yidhaahdo jubbaland aniga waataan maalin dhaweeto tegay kismaayo jubbaland tegay abinku soo baryay sidoo kalena prime ministerka markuu puntland tegay intoo kale dabcan dee annagu intii dadaal oon dadaali karnay oo waxyaaba ay qabaanaa jirtay oo ay ka cabanayeen dabcan dowladda federaalka wax la xiriiriya waxaan la xiriirinba waan dadaal intii aan samayn karnay inaan ka qancinno oon u sharaxno way jirtaa waanan fahamsana waxaana waxaanan qirsanahay in in badan oo ka mida waxyaabahaas aan isla fahamnay laakiin haddana ma ayan dhicin inay yimaadaan dee asbaabtii ugu dambaysay ayagaa aada u garanayo laakiin annaga waxaan rabnaa inay yimaadiin aadan u jeclayn inay naga maqan yihiin waanu ka xunnahay haddana shirkaan magu dhammaada dib ayaan haddana ugu noqon doonaa inaan haddana bal wixii dhiman oo jira aan sii dhammaystirno nimankan maamuladan muxuu ahaay soomaaliya ka tirsan ee naga maqnaaday aad iyo aad ayay muhiim u ahaayeen soomaaliyay muhiim u yihiin dibudhiska siyaasadda iyo dibudhiska horumarinta iyo dibudhiska soomaaliya ayay muhiim aad iyo aad u weyn u yihiin marka maqnaanshahooda dabcan waxbaa nagala maqan inay naga maqan yihiin afkaartoodii aa naga maqan ra'yigoodii aa naga maqan aqbalaadoodii aa naga maqan wax badanaa muxuu ahaayey nagala maqan yihiin dabcan laakiin haddana wixii qabsoomay waan u geynaynaa intaad maqnaydeen waxaan ayaa noo qabsoomay ama waxaan ayaan ballan qaadna ama waxaan ayaan ayaa noo yimido information ama war ah ama wax dheef ah waan ula noqonaynaa waanan la wadaagaynaa waanan rajaynayaa in ay nala qaataan oo aan aan wakiil ka noqon karno meelaha ay ka maqan yihiin madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale ka hadlay dhibaatada ka maqnaashaha shirkan ee maamulka puntland iyo jubbaland waxa uuna sheegay inay tahay mid si aada miisaan ugu leh sii socoshada shirkan iyo ka qaybgalkooda balse waxa uu sheegay in waxyaabaha kasoo baxa qaab wadatashi ay u tegi doonaan sidoo kalena la dhammayn doono waxyaabaha ay ka gocanayaan dhanka dowladda federaalk ee soomaaliya
nimankan maamuladan muxuu ahaay soomaaliya ka tirsan ee naga maqnaaday aad iyo aad ayay muhiim u ahaayeen soomaaliyay muhiim u yihiin dibudhiska siyaasadda iyo dibudhiska horumarinta iyo dibudhiska soomaaliya ayay muhiim aad iyo aad u weyn u yihiin marka maqnaanshahooda dabcan waxbaa nagala maqan inay naga maqan yihiin afkaartoodii aa naga maqan ra'yigoodii aa naga maqan aqbalaadoodii aa naga maqan wax badanaa muxuu ahaayey nagala maqan yihiin dabcan laakiin haddana wixii qabsoomay waan u geynaynaa intaad maqnaydeen waxaan ayaa noo qabsoomay ama waxaan ayaan ballan qaadna ama waxaan ayaan ayaa noo yimido information ama war ah ama wax dheef ah waan ula noqonaynaa waanan la wadaagaynaa waanan rajaynayaa in ay nala qaataan oo aan aan wakiil ka noqon karno meelaha ay ka maqan yihiin dhinaca kale shirkii maalintii shalayaha ka furmay magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya ayaa markii uu ay shirka ergooyinkii loogu talagalay ka qaybgalkiisa wakhtigii shirka uu ka idlaaday ayaa qaar ka mida warbaahinta waxaa afaafka hore ee howlka shirka uu ka dhacaya ee xerada efesoon ee degmada xamar jajab ku qabtay wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda soomaaliya kaa oo ka warbixiyay waxyaabaha shirka u ahaa iyo sidoo kale ahmiyadda gaarka ee u lahaa dowladda soomaaliya aad buu u muhiim yahay waa shirkii labaad markii la iskugu tegay copenhagen ee sanadkii hore oo laga hadlayay new dealka waxaa la yidhaha iyo sida soomaaliya hore ay ugu mari lahayd ay caalamku u caawin lahaa iyo soomaalidu u wada shaqaysan lahaayeen waxa weeyaan ayaantii ugu horreysay wax laba cisho waxaa ka soo qayb galay baarlamanka waxaa ka soo qayb galay gobollada waxaa ka soo qayb galay dowladda sare iyo iyo dowladda hooseba way ka soo qayb galeen civil society-gaa ka soo qayb galay culimmadaa ka soo qayb gashay cid ka maqani ma jirto waa loo dhan yahay iyo soddon waddan oo oo oo ajnabina way ka soo qayb galeen waxaa jooga e u-daa joogta oo oo representative gooniga ku leh carabtaa joogta waxaa jooga un-ka jooga oo nala qabanqaabinayay aad baan ugu faraxsannahay waxaa shaqada fiican ee la qabtay waxaanan rajaynaynaa inay wax cad oo ku saabsan ay ka soo baxaan oo loo soo afjari lahaa afartan sano ee hore ee dowladdani jirtay afarta sane kale amba shanta sane kale loogu dhaqaaqi lahaa sidii constitutionka loo dhammayn lahaa wada tashi inuu ka soo baxo si loo gaadho marxaladda labaad wakiilada ka socdaa maamul goboleedada waxa weeye baarlamanka soomaalida soo dad maamul goboleedaha ka yimi oo soomaaliya laakiin waa waan ka xunnahay walaalaha iyaga jubbaland madaxda ka ah iyo walaalaha iyaga puntland madaxda ka ahba maanta inaynay joogin ma aha maalintii ugu dambeysay laysku imanayo insha allah waa laysafkarin doonaa waana laysku imaan doonaa dhanka kalena wararka naga soo gaaraya gobolka gedo gobolka bakool ayaa waxa ay sheegayaan in dagaal uu ku dhex maray ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya oo garab ka helaya kuwa midowda afrika ee amisom iyo dhaqdhaqaaqa ururka al-shabaab deegaano ka tirsan gobolkaasi gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka bakool oo magaciisa la yidhaahdo cabdinuur maxamed xasan ayaa waxa uu sheegay in dagaaladaasi ay ahaayeen kuwo horumar ay ka sameeyeen ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa midowda afrika ee amisom iyaduna ay la wareegeen deegaano dhowra oo ka tirsan gobolka bakool waxa uuna sheegay in howlgalladu ay yihiin kuwo sii soco doono tan iyo inta laga soo afjarayo dhaqdhaqaaqa al-shabaab qaybaha kala duwan ee ay ka arrimayaan ee ka tirsan gobolkaasi cabdinuur maxamed xasan waxa uu sidoo kale tilmaamay in maalmihii lasoo dhaafay ay jireen howlgallo sidoo kale ay ka samaynayeen gobolka bakool kaasoo ay ku guulaysteen inay furaan wadooyin dhowr oo hore ay u goodoomiyeen maleeshiyaadka ururka al-shabaab ee ka dagaalamaya qayba ka mida gobolkaasi asigoona tilmaamay inaan dagaalada lagula jiro shabaab la joojin doonin tan iyo inta ay gebi ahaanba ka baxayaan deegaanada maamulkaasi uu ka arrimiyo
wuxuu ka dhacay tuulada madda oo ka tirsan magaalada teedley acka salaadii labta niskii dambena dagaal kale ayaa wuxuu ka dhacay iyig oo ku sixeynayna weeye kooxda nabadiidka al-shabaab iyo koox kale oo iyadana ka soo jeeda dhanka deegaanka soomaalida oo bal la yidhaahdo iskaashan hayr aan ku ciribtiraynu ahaa meelo badan baan soo marray laakiin saaka dagaalka wuxuu ka dhacay madda waxaan kaga dilay halkaasi sookon askari hal qori oo nooca loo yaqaana bareenka soomaalida dabashaha ay taqaano halkaa suuke saddex iyo toban aake hal laa saddex laaqdood hal waqdood hal nin oo nool intaasna gacantaan kaga dhignay diskii dambe dagaallo ayaa ka dhacay aaldeer iyo caagxoog iyo dariyow kuwaasna khasaarahooda dib baan kasoo sheegi doonaa haddii ilaah yidhaahdo magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoosena waxaa ka soconaya shirka lagu meelmarinaya dastuurka maamulka jubbaland iyadoona maalintii shalay ah uu ka furmay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose wararka laga helaya shirka waxaay sheegayaan in ergooyinka ka qaybgalaya ay yihiin kuwo isku taxallujinaya sidii ay ku meelmari lahaayeen dastuurka maamulka jubbaland ee lagu dhaqi doono muddada soo aadan ayadoona lagu wada maamulkaasi ma dhowaan inuu galo doorashooyin ka dhaca deegaanadaasi maadaama ay haatan sii idlaanayso labadii sane kumeelgaarka ee uu ka arriminayay deegaanadaasi hogaamiyaha sheeh axmed maxamed islaam axmed madoobe ee horkacaya maamulka jubbaland sida warbixinta warkan uu kaga soo diray magaalada kismaayo wariyaha halkaasi nooga soo waramaya ee cabdicasiis xaaji maxamuud garyaqaan erga ka kooban saddex boqol oo ka kala timi saddexda gobol ee uu ka kooban yahay maamul goboleedka jubbaland ayaa maanta u fariistay ansixinta qabyo qoraalka dastuurka maamul goboleedka jubbaland kaasoo muddooyinka ugu dambeeyey ay socotay qoristiisa guddiyada kala duwan ee u xilsaaran dastuurka jubbaland ayaa waxay safarro kala duwan ku tageen qaar ka mid a degmooyinka gobolada jubbaland goobahaasi oo ra'yo aruurin ku aadan qorista dastuurka ay kasoo ururiyeen shirkan oo socon doona muddo afar maalmood ah ayaa maanta si rasmiya uga furmay xarunta ceymiska ee magaalada kismaayo waxaana shirkan daahfuray madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland sheekh axmed maxamed islaam axmed madoobe madaxweynaha oo khudbadii daahfurka ka jeediyey madasha ayaa ugu horeyntii uga mahadceliyey guddiyadii ku howlanaa diyaarinta dastuurka ergadii ka kala timi saddexda gobol hay-adaha issaf iisa iyo qaramada midoobe kuwaasi oo uu sheegay inay gacan weyn ka geysteen siday maamul goboleedka jubbaland uu u yeelan lahaa dastuur waa kan madaxweynahu oo arrinkaasi ka hadlayana
ergooyinkii shirka ka soo qeyb galay iyo guddiyadii ka shaqaynayay iyo kulligiina asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaamka bacdi waxaan rabaa marka hore inaan mahadnaq usoo jeediyo cid kasta oo meelo qeyb qaadatay qoriska iyo dhamaystirta qoryo qabyo qoraalka dastuurka ee loogu talagala jubbaland oo ay ugu horeyso hubarada hay-adda s s f oo qeybiga waxaa ka qaadatay iyo guddiyadii ka soo shaqeeyey intuma u nka iyo dhammaan cid kastaba inay ka qaadato maadna galoosha ku dhaca intaa ka bacdi waxaan u maleynayaa muddadeed baa soo jiita weyne waxaan ku jirnaa xilli aan ka guurayna jaartarkii oo aan rabno inaan hadda ansixino dastuurka qoreed qabyo qoraalka ah ee hadda loo sameynaya jubbaland sida qof walba ogahayna waxay tahay oo wax dadku ay ku heshiiyeen ay rabaan inay ku dhaqmaan waxaa laga rabo dadka loo saaray iyo mubaarada iyo kullooda waxay inay soo uruuriyaan iyagoo wax badan isu keenkeenaya guud ahaan dastuurkii iyo nidaamkii iyo sistamkii dadka kuwa u dhalimaayeen dhaqaalankii maalintii hore la fulayay wuxuu ahaa oo aan u xilsaaray dadkii ka shaqeynaya waxay ahayd laba xaala inay ku dadaalaan inay waafajiyaan shareecada islaamka oo saldhig u ah iyo anshaxa suuban ee soomaalida iyo waxa habdaqaleedka ee maamulka federaalka ka jiray iyo inuuna ka imaanay sistamka soomaaliya ay ku dhaqanto inuuna ka horyo su-aalaha la jirka weydiiya dhowr labaatanka qabada la isku hayo la leeyahay waa la bedelay saacada ku heli jir su-aashaa ninkii qaba xoosh biyo la jiraysa weydiinaya waxaan se rabaa waxaa ba laga sheegay waxay noqotaba xoosh maanta waxaan doonaynaa dastuurkan inuu gacanta ku qaado wilasha soomaaliyeedna aan fidilma uu dhigo wixii la saxayo iyo wixii shirku waa idin furanyaa waxaan rajeynayaa in si fiican loo wado anshaxa shirka la ilaaliyo aad baad mahadsantaysala intaasi kadib waxaa ergada loo qeybiyey qabyo qoraalka dastuurka maamul goboleedka jubbaland waxaana ergadu ka doodi doonaan qodobada ku qoran dastuurka iyagoona guddiga dastuurka u gudbin doona afarta cisho ee lagu guda jiro ansixinta dastuurka cusub ee maamul goboleedka jubbaland qodobada u arkaan in wax laga bedelo amaba laga saaro cabdicasiis xaaji maxamuud garyaqaan raadiyo wardheer magaalada kismaayo
wasaaradda amniga ee xukuumadda soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in la helay xog ku aadan qarixii ka dhacay hotelka jasiire ee magaalada muqdisho iyadoo wasaaraddu ay soo bandhigtay shaqsigii ka dambeeyey weerarka iyo sidoo kale halka uu ka yimid iyo rag gacan ka siiyey xilliga weerarkaasi la abaabulayay wasaaradda ayaa tilmaantay inay heshay xog ku aadan ninka weerarka fuliyey in dhalasho ahaan uu kasoo jeeda soomaaliya balse haysay jinsiyadda dalka jarmalka waxayna sheegeen inuu ku dhashay cabdirasaaq nin lagu magacaabo qaraxaasi fuliyey magaalada tribol ee dalka liibiya kuna barbaaray magaalo ka mid ah waddankaasi jarmalka sanadii labada kun iyo labaiyo tobankii ayaa la sheegay inuu soo gaaray gudaha dalka soomaaliya sida war qoraal oo kasoo baxay wasaaradda ku xusnaa iyadoona warka qoraalka ee kasoo baxay hay-adda ammaanka ee dowladda soomaaliya uu akhriyay warbaahinta afhayeenka wasaaradda amniga maxamed yuusuf cismaan kaasoo faahfaahino dheeraada ka bixiyay shaqsiga qaraxaasi wasaaradda qoraalkeeda sidoo kale waxaa lagu sheegay in la hayo shakhsiyaad kaloo haatan lagu tuhunsan yahay weerarkaasi balse uu soconayo baaritaano ku aadan wax ka ogaashaha weerarkaasi iyo ragga lala xiriirinaya haatan sida uu ka dhawaajiyey wafhayeenka wasaaraddaasi
qaraxa noociisu wuxuu ahaa ismiidaamin loo adeegsaday gaadhi nooca xamuulka qaada ah oo loo yaqaano nesan u d oo laga soo buuxiyey walxaha qarxa kaasoo kusoo dhex dhuuntay dad qaxooti ah oo laga rarayay agagaarka hoteelka wuxuuna dusha soo saartay joodariyaal iyo alaabo guri sida dad guuraayo oo kale khasaaraha uu geystay qaraxaasi waxay kaleeyihiin dhimasho toddoba-iyo toban qof ayaa ku dhimatay halka dhaawacuna uu kor u dhaafayay in ka badan tobaneeyo qofood oo halkaas ku dhaawacmay iyadoona qaarkood ay u dhinteen dhaawacyadii soo gaaray tirada gaadiidka ku burburay qaraxaas waa shan gaari oo nooca yaryarka ah ee raaxada ah ee maraya dariiqa hoteelka agagaarkiisa ah sidoo kale waxaa halkaas ku burburay mooto loo yaqaano nooca loo yaqaano vesba oo labalugaleeda ah waxaa khasaare burbur soo gaaray dhismaha hoteelka la weeraray iyo guryo kale oo ka dhowaa agagaarka hotel jaziira sidoo kale dadka ku dhintay waxaa ka mid ahaa laba ka tirsanaa suxufiyiinta soomaaliyeed ee ka howlgala warbaahinta soomaaliyeed halka mid kalena uu ku dhaawacay weerarkaas faahfaahin ku saabsan naftii halligaha lagu tuhunsan yahay inuu weerarkaas geystay cabdirasaaq muuse buux hooyadiis waxaa lagu magacaabaa shukri faarax waa soddon jir reer boorama ah ku dhashay magaalada tripoli wuxuuna ku noolaa magaalada boon ee dalka jarmalka cabdirasaaq wuxuu soo maray dalka masar markii uu dalka dib ugu soo noqonayay sanadkii laba kun iyo labaiyo tobanka cabdirasaaq wuxuu ku soo biiray kooxda urus laba kun saddex iyo toban ayadoo dad qurba joog ah ay kusoo tashkiiliyeen mas-uuliyadda qaraxaas qaraxan mas-uuliyaddiisa waxaa sheegtay kooxda ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed ee urus haddaba warkan ka soo baxay hay-adda amniga iyo sirdoonka qaranka soomaaliya ayaa lagu eedeynayay mid ka mid a hogaamiye kooxeedyadii soo maray magaalada muqdisho kaasoo kal hore ka cararay magaalada waxaana wasaaraddu ay sheegtay in baaritaanaha ay ku soconayaan haatan haddii ay ku soo baxaanana sharciga la horkeeni doono sida ay ka dhawaajiyeen dhinaca kalena cabdiwaal oo ka mid ah hogaamiye kooxeedyadii hore ka jiray dalka ayaa tilmaamay in hadallada ka soo baxay wasaaraddaasi ay yihiin kuwo been abuur ah ka gadaal markii xal ay u waayeen hay-adaha ammaanka ee dowladda soomaaliya ay qiil ka dhiganayaan qaar ka mid a siyaasiyiintii hore ee soomaaliya sida hadalka u dhigay waxa uuna tilmaamay in magaalada muqdisho kal hore isaga soo tegay waxa uu sidoo kale sheegay cabdiwaal inaysan jirin wax dowlad ah oo ka jira magaalada muqdisho iyo guud ahaan dalka soomaaliya sida hadalka uu dhigay warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheer akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhagaysanaysaa waa naga intaa warka waxaa idiin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin waxaa igala qayb qaatay saaxiibkay cabdicasiis xaaji maxamuud garyaqaan oo ku sugan magaalada kismaayo tani inta warkan warka xiga dib aan ugu kulmaynan waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh